dagaalka oo ka dhacay deegaanka caadow qiyaastii degmada xaridheere u jira konton iyo shan kilomitir ayaa lasoo sheegayaa inuu u dhexeeya dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay waxaana wararku ay sheegayaan in dadka deegaanka khasaaraha gaaray uu yahay dhimashada shan ruux iyo dhaawaca in ka badan toban kale halka maleeshiyada al-shabaabna la sheegaya in dagaalkaa looga dilay toban ka tirsan mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsaday magaciisa ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay keenaan dhalinyaro ka barbar dagaalanta shabaab hase ahaatee dadka deegaanku ay arrintaa ka biyadiideen xasaarkay salaadii ayaa aada u xaaweeray dadka deegaanka dad kamid aho ee dabley ah magaalada marka hore way qabsadeen kabacdina si xeer dagaal ahay uga baxeen ciidankaana gurmada u yimid nimankii shabaabkii markaas kabacdiya xoogaa la dagaalamay labada qolabana waxaa lagu yimid waxaa ka dhimatay qolo walba ilaa toddoba nin haddean marka magaalada caadow weyne waxaa jooga nimankii shabaabka ayaa lagu yiri meesha la yidhaahdo ayaal cabdi meel la yidhaahdo urunta hore ahaydna waxaa jooga ciidankii deegaanka ahaa adugu dagaalkuna hadda weli ma dhamaan hadda xabadii way seegtay laakiin kolley rusia hadda weli mijiga saasa lagu yirahaya wax kale oo xogow dheeraada o aada hesheen ma jirtaa yow intaa wax ka zaayida hadda oo aan hayo inuan gurmud jirjirjiraan baan maqlayaa oo qoladaan deegaankan gurmudi usoo socdaan kuwaa kalena ay gurmudada dirsadeen qolada kale oo shabaabkuna haddaad hadday tahay dadka deegaanka dadka deegaanka xuuraan badan aad samayseen ama aad samayseen ama xog helis badan u dhexeeya dadka deegaanka iyo dadka maleeshiyada shabaab maleeshiyada shabaab ku haya ma salka ku haya wuxuu salka ku hayaa awood sheegasho ciyaal keena laaskadeeyo ah iyo xoolihii deegaankooda ay iska doogayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan maxamed oo v o a la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaalka iyo sida uga dhacay caad maxamed dalinkii dambe waxaa soo weeraray nimanka argixisada ahaa dadkii degaanka ciidamo degaanka ah oo jooga halkaas ayaa iska difaacay waa ay iska celiyeen kadibna saaka ayay xoogna kusoo qaadeen oo dhowr jiraa dagaal badan oo muddo dheer socday kadibna hadda waa laga saaray oo dadkii deegaanka ayaa jooga magaaladii dagaalka bal sida uu ku bilowday iyo waxa uu salka ku hayo waxa uu salka ku hayo dagaalka inay nimanka argixisada ay ku faafaan degaamo aysan awl haysan oo maamul galmudug ka mid weeyaan dadkii deegaanka wada shaqayn wada leenahay xiriir oo iska ka hortegayay inay heryahanba soo aadaan dhinacyadooda ayaa is-abaabulay marka dadkii degaanka ayaa ka hortegay iyagoo boonkooda iyo waxyaabaha argixisadu ay wadato diidan salkana wuxuu ku hayaa diidmaha dadka inay qasab dadka isku yeersiiyaan insha allah anaguna tilaabaan ka qaadi doona haddii la yiraahdo oo hadda waxaanu diyaargaraynayay ciidamo daawiishta ah harjeyna mar dhow in hawshooda dhan hadda tirkod gudida loo gabagabobay qabayntooda iyo diyaarintooda ina degdega inoo noqoto insha allah dadku insa mar dambe dulankaas arki doonin baan rajeeyin xogta aad ka haysaan dagaalka khasaaraha uu geystay labada dhinacba
horta isgaarsiintii markii ay soo weerareen goobta ayay jabeen marka isgaarsiinta hadda ma shaqaynayso laakiin xogaha aan ka helayno dhaawac iyo dhimasha way jirtaa laakiin si rasmi ah oo intaas weeyaa hadda ma hayno wararkii ugu dambeeyey qaar waxay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo maleeshiyada shabaab dadka deegaanku inay ka dalbadeen inay keenaan caruurtooda madaarista al-shabaabka arrintaana dadka deegaanku ay ka biyo diideen ma jirta arrintaas aa arrintaas ma jirtaa waxaa jira xarumo ay ciyaalka ay ku tababartaan oo ay ka samaysteen ceelbuur iyo ceeldheer iyo dilhabeeri iyo dilhabeeri xarumahaas ayay inta badan dadka ciyaalka uga qaataan marka waxay samey hataa xoolihiiba dadka inta ka qaadeen bay yidhahdeen waa sakawaad marka dadkuna waxyaabahaas way ka dhibiyeen annaguna xiriir dhowaa dadka la leenahay oo la samaynay insha allah waxaan rajeynaana mar dhow inaan gaarno haddii ilahay raal ka dhigo goobtaa ugu dambayntii galmudug gacanta ay geysan karto intay la egtahay
wallahi anagu hadda ciidan awood cudida waan dhisanay oo waan diyaarsanay dhaqaajin keliyay u baahan tahay haddii ila raal ka dhigo gacan awood af iyo adinba waana ka geysan karnaa haddii ila raal ka dhigo waana ka geysanaynaa dadkaydana waa inaan gar istaagno oon ka dulqaadno eeryada argixisada insha allah waan rajeynaya si degdeg inay ku dhacdo inkastoo deegaanka caad uu ka mid yahay deegaanada galmudug haddana waxaa maamula maleeshiyada al-shabaab kuwa oo muddo hore la wareegay hase ahaatee waxaa jira dagaalo dhowra oo kol hore ka dhacay deegaanka kuwa oo u dhexeeyey al-shabaab iyo dadka deegaanka al-shabaab war ay ka soo saareen dagaalka maantay ka dhacay caada ayay ku sheegeen in dagaalka caada ay ku dileen shan iyo toban ka tirsan dhallinyaradii deegaanka iyo sargaalkii hogaaminayey dagaalkaasi ha yeeshee waxaa aada u adag helista xog la xiriirta deegaanka caad kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo